bismillaahi raxmaan iraxiim subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan muqdisho kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayaga subax taliska booliiska soomaaliya oo soo bandhigay koox uu horjoogo u ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda oo dhac ka geystay mid ka mid a degmooyinka gobolka banaadir wasiirada magacaaban ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo bilaabay kulamo kala duwan ay ku raadsanayaan codka kalsoonida baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ah oo la kulmay wasiirada magacaaban ee ka soo jeeda maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed wasiirkii kalluumeysiga iyo kheyraadka badda oo baarlamaanka soomaaliya ka codsaday inay ansixiyaan wasiirada cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya wararka dibadda warkeenasu waxaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda shiinaha oo dhoolatus militari ka bilaabaysa daafaha jasiiradda yar ee taiwan iyo ururka taalibaan oo markii ugu horreysay ka hadlay weerarkii lagu dilay hogaamiyihii ururka alqaacida
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan oo wanaagsan waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha agoosto sannadda laba kun iyo labaiyo labaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayaga subax ayay ahaayeen markana kusoo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faah-faahsan aanu ku bilowday taliska booliiska soomaaliya ayaa soo bandhigay koox uu horjoogo u ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya oo dhac ka geystay mid ka mid a degmooyinka gobolka banaadir kooxdaani burcadda ah ayaa waxaay dhaceen ama degmada hodan ka dhaceen ama degmada holwadaha ka dhaceen gaari sidoo kalena waxaa lagu qabtay degmada kaaraan ee gobolka banaadir sida warkan ay ku faahfaahinaysa waryahayaga faadumo cabdulqaadir xasan
sheeda yaalla waa karoole isbuuc ka hor ayaa laga dhacay degmada holwadaag ee gobolka banaadir booliisku markii lasoo wargeliyey baaritaan ay sameeyeen waxay sheegeen inay ku soo qabteen laba qof oo tuhano ah loo gudbiyey maxkamad hase yeeshee caddeen lagu waayey balse mar kale ooy booliiska sameeyeen baaritaan iyo dabagal dheer kadib gacanta ayay ku soo dhigeen gaarigii iyo shakhsiyaadkii watay oo gaarayay afar rag horjoogooduna uu ahaa askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo baxsad ah waxaa laga soo qabtay degmada kaaraan qayba ka mid ah halkan oo aan hadda joogo taliska saldhigga degmada hulwadaag ayaa lagu soo bandhigay gaarigii iyo dadkii lahaa ee dhibanaha ahaa waxaa goobtan sidoo kale ku sugnaa taliyaha qaybta bari taliyaha saldhigga iyo sidoo kale saraakiisha saldhigyada kale ee gobolka banaadir qaar ka mid ah dadkii dhibanaha ee ku sugnaa halkan ayaa warfidiyeen kala hadlay ugu horeynna shariif xidig ayaa hadlay oo sheegay inuu yahay milkiilaha gaariga marka hore waxa uu ka sheekaynayaa qaabka gaarigiisa looga dhacay gaariga waxaa la dhacay qiyaastii markii taarikhdu ay ku beegneed labaatan iyo labadii bisha habeen ay jimco sii baxaysay sabdina soo gelayay qiyaastii wakhti ku aadan lixda saac oo habeennimo waxaana laga qaatay wiil yar oo ila dhashay kaas oo gaariga kala soo baxay meeshii aan ku xareeyey aniga oo aan ka warqabin sida uu ii sheegay waxay u fariisteen meel lagu yaqaanay askar gaar ahaan nabad sugidda inay fariisato waxayna ku shideen toosh sidaas laadligeedna wuu ka istaagay waxay kaloo u sheegeen in uu daaro leerka dhexe ee baabuurka markii uu daarana waxay ku dhaheen soo deg wuxuu noo sheegay sidoo kale markii uu soo degay in tuurey ay ku qabteen oo ay qoorta ka saareen qaarkoodna dhallinyarada baabuurka ka qaadatay tabeebe iyo wax sidaa ay wateen iyo maryo indhaha kaga xidheen gacmahana kaga xidheen baabuurkan ay ku qaadeen ayna wareejinayeen wakhti qiyaastii ilaa afar saac ku dhow mar ay ku dhoweed tobanka saac oo habeennimona ay ku tuureen meel waddo ah oo ku taalla meel lagu magacaabo baanweer ee aagga dayniile najiib carab waa taliyaha saldhigga degmada holwadaag ee gobolka banaadir waxa uu sheegay in baaritaan ay sameeyeen islamarkaana waxa uu digniin adag u diray kooxaha burcaddaah ee ku soo badanaya maalmihii u dambeeyey magaalada caasimadda ee muqdisho ayaan waxaan ku guulaysan caawa iyagoo meel joogo in si ribood aan ka helnay kadibna aan gacanta ku soo dhignay kadibna aan raadinay baabuurkii macluumaadkiisa meeshuu yaallay meeshuu ku dambeeyo waxaana ku guulaysanay in waxaan xogtii markii aan waraysanay waxaan ku guulaysanay inuu baabuurku yaalo meel yihahdo kaaraan degmada kaaraan khaasatan buulamaxa meel yidhaahdo inuu baabuurku yaalo oo halkaas ay dhigeen alxamdulilah kadib waxaan sameynay waxaan la xiriirnay taliyihii qaybta bari hadda garabkayga taagan walaalkii cali waa u sheegnay riboortkaan siinay in baabuurkaan ayaanta dhan ku daba jirnay oo aan raadkiisi aan haynay oo aan ku guulaysanay nimankii qaatay iyaga naftigoodii inaan soo qabanay ayna noo sheegeen inuu yaalo degmada kaaraan khaasatan xaafadda loo yaqaano buulamaxay waxaan leeyahay qof walbo oo burcada ama tuug ah oo rabo inuu xamar ku dhuumaalaysto ama inuu dad xoolahooda inuu dhaco oo rabo inuu meel la galo ma la geli karo mana laga dhuumanayo gaashaanle cali cali sow xasan cali goof jooge waa taliyaha qaybta bari kuna hadlayay afka taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxa uu sheegay in sidan ay ku wadi doonaan howlgallada iyo baaritaanada ay ku wadaan sidii markaasi loo soo afjari lahaa ayuu yidhi kooxaha ka dambeeya falalka lidiga ku ah ammaanka dalka dhankiisa digniin adag ayuu u diray dadka ku hoolan ammaandarrida ka jirta magaalada muqdisho waxaana isqaba doona nin inuu ummadda dhacan raba iyo nin inuu ka dhiciya raba midkii ilaahay u gargaaraya iyo midkii dhiiggiisu inuu inta diyaar u ahna waxaa waaye markaas ummaddaa kala arkaysa waxaan rabaa inaan halkan uga digo bulshada soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed ee codsa la dhibaayo o la dhacaya waa adiga cidda wax qarinaysaa waa adiga cidda gurigeeda lagu xidhaynaya waa adiga waxaan rabaa inaan madaxda naga sarraysa anigu aan ishaag meeshaan codsi uga jeedsanoo ah guriga inta hanti qaran hanti hanti shacab la dhaco guri lagu xeraysto la yidhaahdaa ha iigu jiro ee ciddaasi aysan soo sheegin gurigaas inuu hanti qaran naqdaan madaxda ka codsanayna uusan ka midna iyagu maadaama aysan soo sheegin hantida uu naqdaaho baqaar lagu kaydiyo hantida shacabka waxaan kaloo rabnaa waan caawada in halkan ugasan anoo ku hadlaya afka taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir waxaan rabnaa isbahaysiga tuugo ee ka jira magaalada muqdisho gobanaan gobolka banaadir ma aqbali doono ma aqbali doono madaxda naga sarraysana waa nawaajibay nagu siiday saad xumaha isugu biirsateen aan wanaagga isugu biirsayna nagumana aadiinaan leenna ka daaya ummadda dhaca ka daaya kan qarinaya iyo kan qaadaya hawnaxaba isuma keena dhamaan waxaan codsanaynaa maxkamadaha sharafta leh inaan keenno ambaan u dhimanno ambaan tuugada anagu ka saarno ambaan anagu keenno annagaa waajibkaas qaadanayna nana faray wej sharciguna na faraa laakiin haddaan ku soo salimnaayo aysan ummaddanba naga dhibin waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad bahda ku midowday ee qaybta weliw cadde iyo bari iyo inta dhammaan qaybaha kala duwan ee gobolka banaadir shaqada ka socotaa meesha ay ka socotaa waa meesheeda kale xuduud male booliisku meesha amni darra ka jirtaan xoogga isugu geynaynaa guri kastoy nala gashaaho amni darrada waa gelaynaa faadumo cabduqaadir raday tvga dalsan taliska saldhigga hodulwadaag muqdisho
waryahayga faadumo cabdiqaadir aaday u mahadsan tahay markan wasiirada magacaaban ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay bilaabeen kulamo kala duwan ay ku raadinayaan codka kalsoonida baarlamaanka soomaaliya waxa ay sidoo kale qaar ka mid a wasiirada magacaaban ay la kulmeen guddoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa xalay hoygiisa ku qaabilay wasiirada magacaaban ee xukuumadda federaalk soomaaliya islamarkaana kasoo jeeda dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland gudoomiyaha ayaa xubnahan wasiirada ah ee magacaaban ugu hambaliyeeyey mas-uuliyadda loo magacaabay isagoona u rajeeyey inuu alle u fududeeyo howlaha adag ee sugaya waxuuna kula dardaarmay inay si daacadnimo ah oo wadaniyad ku dheehan tahay ugu adeegaan dalka iyo dadkaba wasiirada magacaaban ayaa guddoomiyaha golaha shacabka ka dalbaday inuu kala shaqeeyo sidii golaha shacabka u siin lahaayeen codka kalsoonida si loo dardargeliyo howlaha shaqo ee dowladda federaalk soomaaliya tan iyo markii lagu dhawaaqay golaha wasiirada ayaa waxa ay wadeen dadaalo ay golaha shacabka ugu raadinayaan codka kalsoonida iyagoo si gooni gooni ah ula kulmayay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya wasiirada ayaana tan iyo markii la magacaabay waxa ay bilaabeen kulamo kala duwan oo gooni gooni ah oo ay la qaadanayaan xubnaha golaha shacabka si ay kaga helaan codka kalsoonida loona ansixiyo wasiirka ama wasiirkii kalluumeysiga iyo kheyraadka badda bidhaan ayaa baarlamaanka soomaaliya waxa uu ka codsaday inay ansixiyaan wasiirada cusub ee lasoo dhisay wuxuu sidoo kale sheegay in uu la shaqeyn doono wasiirada cusub gaar ahaan wasiirkii isaga lagu bedelay wasiir bidhaan ayaa waxa uu faahfaahin iyo sidoo kale wareysig ama faahfaahin dheeraada uu ka bixiyay arrintaas t v-ga darsan ayuuna la hadlay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam waa mahadsantihiin dhallinyarada idaacadda waxaan rabaa inaan caawa halkan ku gudbiyo hambalyadayda ku aadan dhismaha lasoo dhisay xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo dhammaystiran waxaan marka hore ugu mahadnaqayaa madaxweyne xasan sheikh oo soo magacaabay ra-iisul wasaare ra-iisul wasaarihiina uu soo dhammaystiray shaqadii laga rabay oo uu xukuumaddii dhisay waa u hambalyeynayaa dhammaan xubnaha golaha wasiirada oo dhan ra-iisul wasaare ku-xigeenka golaha wasiirada dhammaantood rag badan oo runtii saaxiibadayabaa ku jira mudanna inay jaanis u helaan inay soomaaliya u shaqeeyaan u adeegaan waxaan mar labaad ku boorinayaa golaha shacabka oo laga sugayo inay siiyaan kalsoonida xukuumadda lasoo dhisay in la ansixiyo waqti ma haysanno waxaa jira dhibaatooyin badan oo waddankeenna ka jira ay ugu horeyso abaartu abaartii oo aada u saamaysay dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogaan haddana laga baqaya inay macluul isu beddesho marka si ay hawshooda u gutaan oo xukuumaddu hawsheeda laga rabo oo ku aadan abaaraha iyo nabadgelyo darrada ay u gudato waxaan golaha shacabka ee anugu ka mid ahay ku boorinayaa in sida ugu dhaqsaha badan loo ansixiyo wixii tabashaahoo la tabanayana gadaal laga wada hadlo oo laga saxo marka xildhibaanada golaha shacabka shaqa inoo taalla weeye inaynu insha allahu tacaala si degdega u ansixino xukuumaddan la xisaabtankeeda iyo howlaheedu waa marka la ansixiyo ay shaqo bilowdo marka waxba hadda tari mayso in la daahiyo oo dadka dhibaataysan ee soomaalida ah ee abaaraha iyo nabadgelyo darradu ay afaysay waqti kale laga sii rido markii hore waqtigu dheeraa waqti badan la qaatay golaha wasiiradana waxaan iyadana ku boorinayaa in ay shaqadooda dardargeliyaan oo degdeg u qabsadaan gaar ahaan anigu waxaan ka mid ahaa xukuumaddii hore ee jirtay oo wasiiradii horaan ka mid ahaa waa xukuumaddan hadda kuma jiro nin saaxiibkay ah oo runtii nin aada u fiicana baa awood qaybsiga beesha aan ka soo jeedo kursigii lagu qoray aad baan ugu hambalyeynayaa si gaar ah waxaana diyaar u ahay inaan la shaqeeyo waana u sheegay waana la shaqayn doonaa dadweynaha kale iyo xildhibaanada kale beeshayda ka soo jeedana waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku boorinaya wasiirka cusub inay la shaqeeyaan waa mahadsantii
wasiir bidhaan ayuu kaasi ahaa oo arrimo kala duwan ka hadlayay halka warkaasaad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda ururka taalibaan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dilka hogaamiyaha ururka alqaacida ayman zawahiri ururka taalibaan ayaana waxay cambaareeyeen duqeynta uu mareykanka ka geystay caasimadda kabul halkaas oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku dileen hogaamiyihii ururka alqaacida ayman al zawahiri hase ahaatee ururka taalibaan ayaa sheegay inaysan xog badan ka heynin bartilmaameedka weerarkaas iyaga oo mar kale ku celiyey mowqifkooda ku aadan la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada weli kama warqabno weerarka waxaa keliya aan ognahay waxa uu yahay in weerar cirka ah uu ka dhacay halkan oo ah imaaraadyada islaamiga ah arrintaas si deg deg ah ayaan u cambaareynanaa ayuu yidhi cabdisalaam xanafi mar la weydiiyey inuu ka hadlo dilka azawaahiri ee weerarka daroniska mareykanka lagu dilay cabdisalaam xanafi oo ah ku-xigeenka labaad ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda taalibaan ayaa hadalkan u sheegay warbaahinta taas oo noqotay falcelintii ugu horreysay ee ururka taalibaan uu ka bixiyo weerarkii lagu dilay hogaamiyihii ururka alqaacida cabdisalaam xanafi waxa uu dhaleeceeyey weerarka mareykanka uu ku tilmaamay mid xadgudub ah ama xadgudub ku ah madax bannaanida dalkiisa shuruucda caalamiga ah iyo heshiiska dooxa heshiiskii dooxa oo ay bishii february ee sanadkii laba kun iyo labaatan kala seexdeen mareykanka iyo taalibaan ayaa dhigayay in ciidamada huwanta ah ee mareykanka uu hogaamiyo ay ka baxaan dalka afghanistan iyadoo taas beddelkeeda uu heshiisku ka doonayey in kooxaha kacdoonka wada inay ka hor istaagaan kooxaha argagixisada caalamiga ah inay ka howlgalaan gudaha dalka afghanistan joogitaanka zawaahiri ee xaafad ka mid a magaalada kabul ayaa loo arkayay inay tahay dhirbaaxo diblomaasiyadeed oo aan wanaagsanayn oo soo gaartay ururka taalibaan iyagoo xukuumadda qabsaday ku dhowaad hal sano ka hor waxaana ururka taalibaan uu uga jiraa sidii loo heli lahaa sharciyada caalamiga ah ee lagula macaamilo dowladaha mareykanka ayaa ku eedeeyey ururka taalibaan in ay jibiyeen heshiiskii dooxa maadaama u ogolaadeen oo ay martigeliyeen azawaahiri inuu ku noolaado gudaha caasimadda kaabul ugu dambeyntiina dowladda waddankaasi shiinaha ayaa waxa ay bilaabayaan dhoolatus military kana bilaabayaan daafaha jasiiradda dalka iskiis madax banaaniga uu dhawaaqay ee taiwan dalka taiwan waxaa booqday dhowaan afhayeenka aqalka ama golaha wakiilada ee mareykanka nicholas belosi haweeneyda lagu magacaabo taas oo caro ku abuurtay dowladda wadankaasi shiinaha waxaana shiinaha qorshe ay wadaan in ay dhowlatus military ka sameeyaan dafa- daafaha jasiiradda yar ee taiwan guud ahaan warkaysu waxaa saaka kala socoteen idaacadda dalsan waa naginta ciddu warkayga sheego waxay dib kaga baarbaaran karaan baraha bulshada aan ku leenahay warkan warkiisa xigeyntaa ku kulmi doono cabdiwaahi cabdiqaadir xasan iyo anigoo cabdishalaan joolo shaakir oo isku duwan waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha tale lehel